bismillaahi raxmaani raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duurnimo ee idaacadda dalsan qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah
khilaafka arrimaha doorashada soomaaliya oo cirka isku sii shareeray xilli hay-adda nabad sugidda iyo ra-iisul-wasaarka qaranka soomaaliya ay ka digtay in weeraro al-shabaab ay u maleegayaan madaxweyne farmaajo wasaare rooble
shacabka ku nool magaalada muqdisho oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay khilaafka ka dhex jira guddiga doorashooyinka
guddiga doorashooyinka heer federaal oo maalintii afraad xaruntooda muqdisho ka wada bixinta shahaadooyinka la siinayo xildhibaanada golaha aqalka sare
madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo dib ugu soo laabtay magaalada jowhar kadib safar shaqo oo uu ku tegay magaalada beledweyne
ciidanka ah jubbaland oo howlgallo ka sameeyay xaafado ka tirsan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada
wararka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan yukrein oo sheegtay in boqol lixdan iyo shan caruur ah lagu diglay duulimaadka ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal duhur wanaagsan waxaad u diyaargarowdaan warkeeni duhurnimo waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha afaraad sanadka labada kun labaiyo labaatanka
aynu ku bilaawnay saaxiibayaal khilaafka ah u dhexeeya guddida doorashooyinka ah ama khilaafka arrimaha doorashada soomaaliya ayaa markaan waxa uu u muuqdaa mid cirka isku sii shareeraya xilli hay-adda nabad sugidda iyo sirdoon qaranka soomaaliya inisan ay ka digtay in al-shabaab ay maleegayaan weeraro kalena madaxweyne farmaajo wasaare maxamed xuseen rooble warbixin arrintaas ku saabsan waryaheena cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa inoogu diyaariyey
inkastoo saddexdii cisho ee lasoo dhaafay ay si dardar leh ku socotay qaadashada shahaadada iyo kaararka xildhibaannimo oo ay si toosa u bixinayaan guddiga doorashada heer federaal iyo xogeynta labada aqal ee baarlamaanka tan iyo sabtidii kowdii bishan abril muddo saddex cisho gudahood markii ay bilaabatay waxay guddiga doorashooyinka qaranka diiwaangeliyeen boqol iyo soddon iyo laba xildhibaan golaha shacabka iyo aqalka sare isugu jira waxayna taas ka dhigtay natiijo sii dhiirigelisay howlaha guddiga tirada xildhibaanada labadiisi aqal oo ka kooban aqalka hoose oo laba boqol iyo toddobaatan iyo shan mudane ah iyo aqalka sare oo konton iyo afar mudane ah ayaa la rajeynayaa in ay sii socdaan howlaha qaadashada shahaadada inkastoo jubbaland ay lix iyo toban kursi ku harsan tahay halka hirshabeellena ay wax ka yar toban kursi ku harsan yihiin guddoomiyaha guddiga doorashooyinka muuse geelle yuusuf oo malafka doorashada gacanta ku haya ayaa xildhibaanada siinaya shahaadada xildhibaannimo ee golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya dhanka kale waxaa doorashada kusoo kordhay walaac kale kadib markii xalay xilli saqbar ah xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble xafiiska guddiga doorashooyinka heer federaal iyo xafiisyada maamulada koonfur galbeed iyo galmudug ay kasoo baxeen qoraallo kala mowqif a sidoo kale wartaas ka duwan oo khatar amni la xiriirta ayaa kasoo baxay waaberigii saaka xafiiska nisa qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xubinnimadii looga qaaday xubno ka tirsan guddiga fiid soona saaray awaamiir ku saabsan doorashooyinka waxaa lagu yidhi qoraalkaas waxaan ka warhaynaa ficilada guracan ee maalmihii dambe socday kuwaas oo la doonayay in lagu carqaladeeyo hirgelinta doorashooyinka dhaarinta xildhibaannimada oo uu soo saaray guddiga fiid taasoo muujinaysa damaca xafiisyada qaar ay ku doonayaan in ay ku hor istaagaan dhammaystirka doorashada dalka una wareejiyaan jiho kale ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana xubinnimada laga saaray kow maxamed xasan maxamed ciro oo lagu bedelay mudane irshaad maxamuud sheekh daahir cabdirashiid cabdicasiis aadam oo lagu bedelay mudane xasan cali yuusuf waxaa sidoo kale digniin kama dambeys ah la siiyey xubnaha kale ah yuusuf cabdi khayre cabdinaasir maxamed guuleed cabdijibaar cabdulaahi faarax axmed aadan dagaal iyo sacdiyo xasan xuseen sidoo kale bayaanka kasoo baxay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu yiri koonfur galbeed waxay caddeyneysaa in go-aanka kasoo baxay ra-iisul wasaaraha uu yahay mid sharci darro ah oo baalmarsan go-aamadii iyo heshiisyadii wadar ogolka ahaa oo ay dejisay madasha wadatashiga qaran dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marnaba ma aqbali doonto damaca shaqsiga ah ee uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble muddooyinkii u dambeeyey xadgudubyada joogtada ku hayay madax bannaanida guddiyada doorashooyinka dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay qaadaysaa tallaabo kasta oo ay ku ilaalinayso saraynta sharciga iyo nidaamka federaalka ah ee soomaaliya ku heshiiyey waxay cod dheer ku sheegaysaa in carqalad kasta oo doorashada ku timaada uu mas-uul ka yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa lagu yiri qoraalka koonfur galbeed soomaaliya dhinaca kale war-saxaafadeed lagu daabacay bogga madaxtooyada galmudug ayaa lagu sheegay in galmudug ay aada uga walaacsan tahay xaaladda khilaafka kasii daraya ee ku yimid hanaankii doorashada oo marayay meel gabagaba a dowlad goboleedka galmudug waxay ka xun tahay doorashooyinkii oo heer gabagaba a maraya oo ay fooda inagu soo hayso dhammaystirka iyo dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya in la abuuro jawi xasilooni darro siyaasadeed oo dhinac weliba oo dhaawici kara dhammaystirka doorashooyinka galmudug waxay garowsan tahay in doorashooyinka dalka lagu soo waday wadatashi iyo isu tanasul iyo iswadar ogol go-aan kasta oo hal dhinac ahna wuxuu khatar gelin karaa wadajirka hoggaanka madasha wadatashiga qaran galmudug waxay adkeynaysaa baahida loo qabo ilaalinta hanaankii lagu heshiiyey taasoo xaqiijinaysa khilaaf kasta in lagu xaliyo wadajirka madasha wadatashiga qaran ayaa lagu yiri qoraalkeeda sidoo kale hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa ka digtay shirqool ay sheegtay in lagu dili rabo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya ee nisa ayaa digniin ay soo saartay ku shaacisay shirqool ay sheegtay in al-shabaab ay doonayaan in ay ku disho madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble qoraalka ayaa lagu baahiyey bogga twitter-ka ee hay-adda nisa ayaa lagu sheegay inay xogtan ay heleen ay la wadaageen madaxda sare lama oga khilaafkan cusub iyo qoraaladan isdaba joog ah ee kasoo baxay xafiisyada madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo nisa iyo guddiga doorashooyinka heer federaal halka uu geediga ku furi doono waxaase la filayaa inay sii socdaan qaadashada shahaadada xildhibaannimo ma cadda haddii kooramkii loo baahnaa la helo in si toos loo aadi doono dhaarinta xildhibaanada qaatay shahaadada iyo kaararka kadib tallaabada kale ay xigi doonto waxayna dadka soomaaliyeed naawilayaan in ay dalka ka qabsoonto doorasho nabdoon waxayna fogaan aragga leeyihiin middan kubad ma ahan oo garoonka dhex taalla ee waa doorasho mana ahan in ay u arkaan tartan loolanka ka dhexeeya dhinacyada isku haya hogaaminta siyaasadda dalka oo waxay waxyeeleyn kartaa mustaqbal dal dhan oo dadkiisa muslim yahay cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay khilaafka kasoo dhex cusboonaaday guddiga doorashada iyadoo maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ay ka socotay shahaado qaadashada xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo in ka badan boqol mudana ay qaateen shahaadada iyo aqoonsiga ayaa xalay waxaa soo ifbaxay khilaaf cusub oo carqalad ku noqon kara hanaanka doorashooyinka waxaana warqado kala duwan ay kasoo kala baxeen xafiisyada nisa ra-iisul wasaaraha koonfur galbeed iyo galmudug haddaba dadka reer muqdisho aragti noocee ah ayay ka qabaan
waxaan u arkaa khilaafkaani mudduu soo jiitamahayey hal sano ayuu soo socday wuxuuna ku saabsan yahay doorashooyinka khilaafkaasna waxaa looga gudbi karaa in laga miro dhaliyo doorashooyinka oo qura waxaanan qabaa doorashooyinka habka uu ku hogaaminahayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble boqol kiiba boqol inay ay saxan tahay oo aysan wax qaladaadiya ku jirin khilaafkuna uu hal dhinac ka socdo marka waxaan leeyahay soomaalidu waxay uga bixi kartaa dhibaatada iyo khilaafka waxay uga bixi kartaa in doorashada laga gungaaro haatan waxaa muuqata in wax kastoo ay soo jiitantay ay baarlamaankii uu soo gebagaboobayo intii badnayd oo shaqada qaban lahaydna ay xaadir tahay hadda waxaa laysku hayaa imaada oo qaata shahaadada iyo kaarka aqoonsiga qof walbaaba siduu rabaha ku soo baxo waxaan ku talinhayaa in kaarka la qaato loo hoggaansamo guddiga doorashooyinka ee uu hogaaminahayo geelle fiid iyo shaqada ay wadaan marka waxaan qabaa wax walba waxaa looga gudbi karaa in doorashada loo hoggaansamo iyo nidaamka ay ku socoto oo uu ra-iisul wasaaruhu uu xaqa uu u leeyahay hogaaminteeda guddiyada ku shaqadalana loo daayo khilaafkana waxaan moodaa hal dhan ah inuu ka socdo dhanka uu ka socdaana waxa weeye waa yacni culaabtu ay ka imaanaysaa waa dadka diidan oo baarlamaankii inuu yimaado diidan example haddaan ka soo qaado koonfur galbeed baarlamaan dhan oo la rabo qaran soomaaliyeed inay guddo- guddoon baarlamaan iyo ku-xigeenkiisa doortaan madaxweyne doortaan aqal sare doortaan ayaa waxaa la leeyahay bay dhabo kama soo bixi karaan marka khilaafka een, cidda uu saaxiibka leeyahayna waa la yaqaan oo waa wada madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne ex madaxweynihii hore een, waddanka mudduu soo hogaaminahayey ha u tanasulo ummaddiisa saaxiibbadiisna oo habeen walba wareegtooyinka soo saarahayana een, asagaa gadaal ka riixaye ga- dhabarkooda ha ka foqo ayaan ayadana ku talinaya doorashooyinka waxaan ka leeyahay waxaa waa waddankii aad buu xaalad xun oo kala gadoon buu ku jiraa doorashadana meel xun bay maraysaa beryahan dambena waxaa waa khilaafooyin aad u kala duwanaa ka soo baxay maamul goboleedyadii maxaa la ii sheeg oo lafta gareen iyo ga- iyo koonfur galbeedna ayagana dhinac bay ka qeelinaayeen Een, guddiga go- guddiga doorashada ayagana dhinacay ka qeelinaayeen meel loo raaca ay la- dadkii ay laayihiin shacabkii soomaaliyeed waa lagu wareeray doorashadan qaabka u socoto marka waxaan
qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho oo aragtiyadu kala duwan ka dhibanayay khilaafyada markaa u dhexeeya gudaha doorashooyinka heer federaal ay kuwaas ahayeen dhinaca kalena guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa maalintii afaraad xaruntooda muqdisho waxay ka wadaan bixinta shahaadooyinka la siinayo xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka koodbanada ee soomaaliya waxaana ah inta ku sugan magaalada muqdisho xildhibaanada iskugu jira senatarada iyo xildhibaanada ay markaa wadaan bixinta ama qaadinta shahaadada ee la siinayo waxaana maanta dadkii qaata ka mid ah muuse suudiye lixu qaali cali shire oo galmudug kusoo doortay cabdikayin macalin waa markaasi senatarka laga soo doortay galmudug iyo qaar kale oo ka tirsan waxaana markaa markii ay shahaadada qaateen la hadleen warbaahinta ayagoona si kooban dareenkooda uga hadla waxay ugu dhigan tahay in ay shahaadada qaataan waa idin islaam horta dhammaantiin waa idinkaga mahad celinaya hawsha quruxda badan ee meesha ku haysaan hawsha way socotaa een, sidaan arkayo maanta waxaan ku nimaadnay ilaa iyo een, xildhibaano aan la soo koobi karin aqalka sare iyo aqalka hooseba shaqada si qurux badan ee u socotaa een, ah, waxaan arkayaa een, amnisom iyo ciidamo badan oo meesha jooga een, waxaan leeyahay shaqada way socotaa wayna sii soconaysaa insha allah waana idin- waana u mahad celinaya guddiga sida quruxda badan ee hawsha u wadaan waxaan leeyahay hore u sii wada ha niyad jabina insha allah een, xildhibaanada dhiman waxaan leeyahay insha allah halkanaa laydinka sugayaa imaada Eh, bismillahi raxmaan raxiim Eh, runtii dee maanta waxay noo tahay annaga maalin weyn Eh, xilli dheeraa lasoo halgamay oo kuraastan iyo tartankooda lagu soo jiray marka maanta inay soo gabangabowdo oo xildhibaanada ay shahaadadu qaadanayaan eh, kadibna ay dhiigoodii kabacdina insha allah ay shaqadooda gudageli doonaan runtii munaasabad fiican oon ku faraxsannaha weye dhammaanteen marka innagana waxay nooga dhigan tahay dee uun eh, maalin weyn si kalena waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala ha noo fududeeyo dhammaanteen waajibkaas shaqo iyo hawsha adag ee ee sugaysa guud ahaan xildhibaanada soomaaliyeed marka maanta runtii iyo maalmihii lasoo dhaafay hawsha socotaba howl weyn ayay ahayd waana rajaynaa insha allah inay sida ugu dhaqsiyaha badan iyo iskajwalka loogu talagalay inay kusoo gabangabowda haddii ilahay qadar shaqada halkan ka soconaysa ee guddi doorashooyinku ay hayeen bal ka waran
bardu dee waa shaqadii oo aan u nimid annaga inay halkan ka socoto looguna talagalay dee aanay iila muuqato annagu intaan hadda joogno inay shaqo wanaagsan socoto Eh, broseska iyo dariiqa loo maraayo iyo shahaadada qaadashadeeda iyo eh, qaabka eh, le- loo diiwaangelinaya xildhibaanka iyo guud ahaan waxay u muuqataa dee shaqo wanaagsan inay tahay marka waana ka mahad celinaynaa
madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada jowhar kadib safar shaqo oo uu markaasi ku joogay magaalada beledweyne warkan waxaa eegaya wariyeen xuseen washington
cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo bilihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle madaxweyne cali guudlaawe oo ay wehelinayeen madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed xubno ka tirsan labada gole ee maamulka hirshabeelle ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada jowhar kusoo dhaweeyey gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed miyre makraan mas-uuliyiin kala duwan saraakiil ciidan iyo qeybaha bulshada madaxweynaha hirshabeelle oo konton iyo sideed cisho ku sugnaa magaalada beledweyne ayaa waxaa halkaas uu kusoo gabagabeeyey doorashada kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadu tahay magaaladaas iyadoona doorashada kuraasta lagu tartamay sidoo kale madaxweyne cali guudlaabe ayaa magaalada beledweyne intii uu joogay waxa uu kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wuxuuna ku guuleystay xalinta khilaafkii ka dhashay doorashadiisa madaxweyne cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe iyo ku-xigeenkiisa yuusuf dabageed ayaa bilaabaya dardargelinta dhammaystirka doorashada kuraasta ku harsan hirshabeelle ee taallaha magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle xuseen axmed maxamuud radio iyo telefishinka dalsan muqdisho golaha ka sameeyey hidegaana ka tirsan gobolka jubbada hoose salmaan xuseen alcadaala ayaa ka warmaya ciidamada ammaanka dowlad goboleedka jubbaland ee ku sugan magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa howlgallo lagu xaqiijinayay amniga waxa ay ka sameeyeen magaaladaasi dhobley ciidamada oo waday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa baaritaano ku sameynayay guryaha qaar iyo koobaha ganacsiga waxaana lagu soo qabqabtay howlgalkaasi inta uu socday ku dhowaad boqol ruux oo u badan dhallinyarada magaalada dhobley ciidamada ayaa koob fagaaro ah iskugu keenay dadka ay howlgallada kusoo qabqabteen waxaana saraakiisha ciidamada oo la hadlay ay ka dalbadeen inay kala shaqeeyaan sugidda amniga saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ee degmada dhoble ayaa waxa ay sheegeen dadka howlgalka lagu qabqabtay baaritaano lagu sameeyey islamarkaana badankood la sii daayay sidoo kale waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ilaa laga xaqiijinayo ammaanka guud ee magaalada dhoble halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa kenya ee ka tirsan midooda afrika ee amisom
hagaag saaxiib aad halkaa kala socotaan waa dalsan muqdisho soomaaliya wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn ciidamada ukraine oo markaasi kuwa ruushka ayaa la sheegay inay dileen caruur aada u badan dagaalka ukraine intuu socday waxaana markaasi tirada lasoo sheegayo ay ciidamada ruushka duulaanka u qaadan dalka ukraine ay tahay boqol lixdan iyo shan caruur ah in ay ku dileen gudaha dalkaasi ukraine dagaalka ruushka halkaas uu ka wado
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel